bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal hiraabfayla weliba ha ka dhawaadasana warka idaacadda raadiyo baydhabo ee hiraabnimadan qodobada warkaana hiraabnimo aysan ka dhegi doontaana weliba ku mid e shirko goloo wada taladowka oo maalintii lamaad markaasi jeega socda booliiska muqdisho ah bandhigkii reer burcad dalaalka covid n oo laka waajibiyey shaqaalaha dowladda amisom oo warxaqusaadkii dadkii shacabka adeegalaytay deegaanka gulaweyn gowda ah barog indadegii madaxweynaha hirshabelle inuu suseeda baladweyne weerar culus oo halay markale laga qaadayay dhuusmareeba hogaamiyaha maraykanka madasha duldhigtii oo shan milyan oo laka ariga kaabuul iyo weliba maraykanka oo kadigi in markaasi lagu fogaadan garoonka kaabuul waayahay dhegeystayaal welib waa maalinimo iyo eeta ee sabta eero axad taarikhdan ee kabeeganta labaatan lamada bilifsiyada damuukunaatigooda ha ka dhawaada qodobda warkaana hiraabnimo oo faahfaahsan waayahay dhegeystayaal weliba maalintii lamaad magaalada muqdisho ku socda shirko golo wada taladowka ee ka kooban yihiin ra-iisul wasaaraha rooble iyo madaxweyneyaalka shanta dowlad goboleed ee iyo gudoomiyaalka gobo gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar filisha shirka weliba shalaysa rasmigan ka furumay teendada avisioni ee iyo markaasi madaxda iyo iska afkasan ajendiga iyo unka hadalo doono iyo maalmo shirka isu socdo doona yakooxaadee weliba eeta maalintii lamaad ee markaasi lahagudagala ajendaha shirka ee dardargelinta howlo doorashooyinka ee diyaarinta habraaca doorashada golo shacabka raadinta dhaqaalaha ka bahow doorashooyinka ee weli hanharoona iyo sidii horeylanka wada lahaay doorashooyinka dalka ka balaawadi madaxdan weliba isdhaafso doonana talooyinka eedan sidii sihufan anka dhihin lahayti doorasho hubno oo ka tirsan aqalka sare iyo doorashada aqalka hoose ee golo shacabka maalmooyinka lahdhaafi weliba jaray warar lasla dhex mara ee sheegay in dowlad goboleedyada qaar iyo fadaay in doorashada golo shacabka laha ka kooba hal magaala iyo in lakadhama tirada ergada dooradaasa golo shacabka hilahano kalena qaar iyo ku horjeedaan taasoona la filahay in islakuwada hadla doona shacabka soomaaliyeed iyo wakiilada beela caalamka weliba ay la kaxayaan go-aanka la kadeera doona golo wada tashiga doorashooyinka ee ka kooban ra-iisul wasaare roble iyo weliba madaxda shanta maamul goboleed iyo gudoomiyaha gobolka banaadir howlgal xalay iyo sameeyan ciidamada booliiska ee saldhigga degmada xildhawaa ee gobolka banaadir weliba gacanta ka dhigeyna rag la sheegay in xaafado degmadaasi mararka qaar dadkaiyo ka dhaca jareen raggaasona lama ee welina markaasi lah ka bandhigay saldhigga degmada xildhawaa ee gobolka banaadir welina wedadeena bistoolada macamale iyo toorey gudoomiyaha cusub ee degmada xildhawaa mere salaad xulow weliba bartiis facebook uu iska shaacayay boost oo markaasi uusa qori weliba gacantaha ka dhignay burcad bustoolaysan oo markaasi iyo weliba tuurooyin dadka ka dhaca jireen welina go-aanna inin markaasi hajiyeedna waana ilaalina xantada reer xildhawaa ayana eray welina mahadnaqa eray ciidamada booliiska iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada xildhawaa ayaa eray gudoomiye mere salaad xulow howlgalkan ciidamada booliiska ee degmada xildhawaa ee gobolka banaadir haqowadeen ragan burcadkee weliba ka dambeeyey kadib markii maalmooyinkii laxdhaafiyay dadka ka nool xaafadda degmadaasi iyo ku cawadaan rag burcade oo xiliyada hameenkii markaasi iyo dhacanjeysa jareen wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimo bulshada ee xafiiska hoose ee dowladda soomaaliya ee dahfuri dalaalka uu ka dhawaaqay in shaqaalo dowladda soomaaliya iyo waajibka ay tahay in iyo qaadaan talaalka cudurka covid n maadaama lanka baahanyay in iyo si joogto ah an shaqeeyaan kulankan weliba laka dahafuray ee talaalka covid n welina agaasintay wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya iyadoona si wadajir ka wada qeyb galeen wasaaradda wasiirada wasaaradaha caafimaadka iyo shaqaalaha shaqada iyo shaqaalaha iyo gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidke hirgelinta qaadadowka talaalka weliba isku kaaladay isku kaalada doona wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo guddiga shaqaalaha rayidka ujeedka qaadashada talaalkan ee shaqaalaha dowladda weliba la gongolaya in la yaraayo khatarta cudurka covid nneteen saasoo kalena shaqaalahaas toosay aan bilaabaan shaqada dowladda iyo sidii lanka aqabtiri lahaa cudurka covid nneteen oo markaas absuuman lagu qaba howlgal midooda africa ee amisom iyo qirdan in ciidamada ku tirsano uganda iyo amisom dad shacab eh iyo ka dileen deegaanka goloweyne gobolka shabeellada hoose kadib weerar qorshaysan oo ciidamada la kulmeen war saxafadeed ha ku bahay amisom weliba laga sheegay in amisom y ku go-ontay baaritaanka kiiskaasi kaasona laga gabagabeeyey doona lita balla ee setembar soona sii socdoona baaritaanka laga shaqeey doona dowladda federaalk ee soomaaliya oo ku wada shaqey doona war saxafadeed ha ku bahi amisom oo eedan dheer weliba ilaa ka qoray ununa daba socona bayaankii ee amisom iyo hasaartii agosto tomikoodii iyo lama kulaatikoda ee ka saabsanay dhacdadii ku dhiiday golaweyn waliba ciidamada amisom iyo ka weerarena xubno ku tirsan al-shabaab iyadoo markaasi iyo jiran roonto joogta ee baaritaano hordhaace waliba laka ogaaday in toddobaadkan qof la dili toddobadan qof la dili iyo un ku tirsanaan al-shabaab waana yeelan laka eri war amisom iyo hasaar saasoo kale amisom waliba ay sheegtay in iyo baarahayaan wararka sheegaha in ciidamada iyo mas-uulka eyin dhimashadaasi toddobaadkaasi toddobadaasi qof islamarkaasna la kulmeen markii dhacdadan dhiiday odayaalka iyo xubno bulshada saraakiila dowladda oo aanan caddeyn inay raaligelin in raallina ku naqda faldambiyeedkan kudhihi ee dadka rayidka eena markaasi iyo iskarta iyo injeysadeen yana xaqiijiyeen in markaasi iyo ku go-onta in iyo deeran oo aana iqaaban haani jibiya heerarka howlgelinta salambara dhacdadan halista eh ee lanka danlay talooyinka dabaaldega ee amisom waliba ayaa sameeytay guddi baaritaan oo ka kooban toddoba xubnood xanasoona islamarkiiba bilaaba shaqada baaritaanka sharciga weliba ka hogaami doona sarkaal sare iyo lama xubnood oo ku socda guddiga midooda africa ee adhisababa xubno kale waliba ka jara sarkaal sare oo ku tirsana dowladda federaalk ee soomaaliya iyadoona saasoo kale laga eray qoraalka amisom ee hakubahay dhanigii kale wasiirka hore ee wasaaradda waxbarashada soomaaliya waana ku mid a xildhibaanada golo shacabka oo mudaxuleedka dhamaadi cabdulaahi gowdax barre weliba ku hadlay xaaladda maamulka hirshabeelle iyo kulmada halraadinta ee ku socda magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan wasiirka hore gowdax barre la hadlay t v-ga soomaaliya cable welinusu sheegay inyo wada hadaleen halraadin inuu wada hadlay halraadinta ee inyo markaasi ku socota beledweyne iyo markaasi iyo fashilanti kadib sidii iyo sheegan markii siyaasiyiinta iyo xildhibaanada iyo seedan beledweyne qorsho kalena markaas iyo la kooyan welina hadalshii intaas kasii daray in siyaasiyiinta iyo xildhibaanada iyo qabaan in si awoode cali guudlaawe la gasheena magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan welina gowdax barre ka digay in cali guudlaawe la sheena magaalada beledweyne inka dambeyntii wasiirka hore ee wasaaradda waxbarashada soomaaliya cabdulaahi gowdax barre weliba sidoo kale ka digay in beledweyne laka wareejiyo doorashooyinka doorashada aqalka hoose welina sheegay in doorashadan hiranta in madaxweyneyaalka hirshabeelle iyo seedaan beledweyne muddo ku dhowaad toban bilood yaa dooranye ee madaxweynaha hirshabeelle iyo cali guudlaawe xuseen wayna dhowr jeer suurtagal waaytay inuu isiska daya inuusan bahawaana seeda magaalada beledweyne kadib markii iyo ku horjeysan ciidamo is-hogaamiya oo lan laka magacaabo jenaraal xood madaafiic oo muuqatiyahaano magaalada banaanshe la kutuuray waliba xalay kudhaladhihana weerar la sheegay in kubadan inta badan madaafiic haylika kadhiyaan mudhiib garoonka diyaarado ee ugaas nuur melasona iyo fariisimo kaleyn ciidamada dowladda iyo xan amisom dadka deegaanka waliba iyo sheegan in madaafiicdan kadib rasaas xoogan ku dhiidaya aaga garoonkaas islamarkaasna rasaasta yaa muuqatay mid lamadaba dhinabiyo isweedaarsan maxaadda khasaaro ku dhaladay weerarkaasi maanmajara warwar ah ku bahiyey saraakiil laamaha amniga saasoo kale go-aada al-shabaab oo weli iyan ku hadalna al-shabaab marar badan weliba horey in weerartay garoonka diyaaradaha dhuusmareeb iyadoona bili novembar sanadkii hore laha dhaafi iyo diyaaradda usu la socday madaxweyne qoorqoor taasoona ka katay garoonka diyaaradda dhuusmareeb inkastoo iyo injarna walkhasaare markaasi ku dhihi weli dhegeystayaal weliba dhegeysaytana warka heer amnimo idaacadda raadiyo baydhaba hatana akhbaaraadka banaanka hogaamiyaha taalibaan oo baad gooweyn maraykanka iyo qaramada midoobey islamarkaasna madashii la duldhigay shan milyan oo dollar balbase lama filaan ee lanka aragay magaalada kaabul ee caasimada dalka afghanistan hogaamiyaalkan waliba laka magacaaway hogaamiyahan waliba laka magacaaway ee khaliil xaqaani islamarkaasna ku tirsan kooxda xaqaani oo la sheegay inuusa magaalada kaabul nkooy inuusa qeyb gala wadahadalada laka dhisahaya dowladda cusub ee dalka afghanistan khaliil xaqaani weliba la sawiray isagoo ka dhex jara dad badan oo oo ku sugnay caasimadda afghanistan jimaaday waliba xiriirwalina xiriirasha ee surnaayay reeg xubaysan oo kala basan dareeska ciidamada militariga hogaamiyahan weliba mararka markada sawirka laga qaaday weliba ka sugnayo masaajid weyne khudbad usan jeediyay ciidamo ku tirsan ahaan taalibaan iyo dad shacab ah oo markaasi ka sugnaya masaajidka horaanta toddobaadkan cabdulaahi weliba usa madasha golo sare ee dib u heshiisiinta qaranka afghanistan use habandhigay sawiro kulan usoo laqaadow haqaan iyo weliba wafdiga taalibaan iyosasoo kale madaxweynihii hore ee afghanistan xamiid kharzi kooxda xaqaani weliba khudbadan qaar aaminsiina inay eeta koox dalka afghanistan ka bilowday ee markaasi isqarxinta in laka eeday in dhowr jeer weeraro weyn markaasi meelaasi ku dhiyan dhinaga kale mareykanka weliba muwaadiniintaas ankadigay inay ku fogaadaan garoonka diyaarado ee kaabul xilla jahawareer weli ku teegayay banaanka hore ee garoonkaasi digniin amni oo xukuumadii sabtadii mareykanka weliba ayaa ka sheegaynaa in muwaadiniinta iyo onkoyna garoonka sababo la xiriira suurtagalnimada halis amni oo ku dhiida albaabka garoonka dadka weli dadka iyo wakiilka ku-eyn dowladda mareykanka weliba ayaan sheegaynaa in garoonka iyo inseen keliya seedaan waqtigii iyo safaaradda iyo weerta talada weliba kuweese hila hilo kumanaan qof oo iska dayan inayo isku kabadsadaan afghanistan waana roran garoonka diyaarado kadib markii dalkaasi iyo la wareegeen ururka taalibaan ururka hubaysan iyo la wareegay dalka oo dhan waana qobsada magaalada caasimada ee kaabul tumi shantii balla agosta tan ilaa markaas wali ka dambeeyay todobaad tobanaan kun oo dhalanta afghanistan iyo weliba dalaal dad oo markaasi cajaaniib ah weliba xambaheena garoonka diyaarado ee dalkaasi muse markaasi kubadsadaan afghanistan dhegeystayaal weliba antaniinka dhan warkii xira abnimo ee idaacadda raadiyo baydhaba warka weliba hasinjeeda aan hasin saaran admajiida qaybta farsamadan cabdinuur booro iyo fidhi intii warka mulnimada dib ku kulmaana staasiyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu